Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bayo waliba iyo kumida ta magaalooyinka xilligan ku horumarsan dhinaca ganacsiga, taas oo yeeshaantii in ganacsatada Baydhabo ay maalgaladaan dadkii weliba degganaansho. Dhalinyaro badan oo ku nool magaalada Baydhabo ayaa ka mid ah hanganacsiyada shaladiyaasha kordhiyay magaalada, si loo horumariyo ganacsiga deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kaalintee kaga jaraan horumarinta dhaqaalaha dhalinyarada? Aadan Mayow Cali iyo Xuseen Taakow waliba ay kumid yihiin dhalinyarada ku nool magaalada Baydhabo oo heershood waxbarashadu isaga hanayo dhammaanayaan jaamacadda, iyagoona ka hadlaya horumarinta dhinaca dhaqaalaha dalka gaar ahaan Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waliba ay sheegaan in dhalinyarada magaalada Baydhabo qayb weyn ay uga jiraan horumarinta dhaqaalaha ee dalka.
Een xaqiiqdii dhalinyarada Koonfur Galbeed Soomaaliya amay qayb ku yihiin ee dib u dhiska iyo kor u kabaca dhaqaalaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Saadi bogda dhalinyarada amay qayb ku yihiin ee ganacsiga amay qayb ku yihiin dadka hal abuurada may baa deegaanka kordhi. Tusaale ahaan jaamacado, tusaale ahaan may baa iskoole gaarkan leey, tusaale ahaan may baa ganacsiga gaarkan leey. Saadi bogda magaalada may ku jara ganacsi gaar ah. goobo dalxiis saadi bogda tan suubi marka intaas dhan way qayb ku ahaa ee dhalinyarada Koonfur Galbeed Soomaaliya qayb ku ah salaamada ma jiraan ganacsi oo may baa eed may baa deegaanada uu ka baahanyin oo qaar ku dhalinyarada kordhiyan saasoo kale dhalinyarada may qayb ku yihiin ganacsiyada online ka oo meel raadin tarsho waxyaabaha dunida taa korri oo eedka may baa ku soo qayb kumid ah marka een ma koobo kor meel waxyaabaha oo inka muhiimsan oo meel raadisa dhalinyarada ee deegaanka saasoo kale xirfadoosho may qayb ku yihiin iyo ka shaqaysadan oo dhalinyarada tamay bilaabana wal dheero skills iyo bardan ama shaqo ahaato mas computer ahaato mas meel dheero digital skills ka ahaato hata may dareemaysa magaalada hateeda gala waxyaalo badan oo ciidan fara ciidan fara badan ganacsate ganacsi oo shishal doon oo deegaanadu mismay boo yacni magaaladan Baydhabo hadawna markan unu roogna tusaalaha ku qaadana ee oo hore in jarno oo dadkan deegaanadan badan aan ka buro aragsanayno oo hata may boo deegaanada eed may la raayusi yacni isbedel muuqdo lanku suubiyo oo aan eed lanku dareemahaya jiraan way aragaasi hada may boo yacni hadeed magaalada dhexmaraasa ganacsi oo isku gaaban oo dhammaantiyo may boo yacni dhalinyaro migili bilaan leh oo ka ganacsadaayano reersho ka biiladaayano may boo yacni saasoo kale kobaca dhagaalahana qayb ku mid ah dowladdii iyo qaybo shalduun anshuuro lagu qaadaw haddii marba dhalinyaradii oyin haano wala kordhiyahay deegaanadiyo dhinaca dhaqaalo in dhalinyarada la kacaawi xirfado iyo leynga maadaama iyoyin dad walbaradi diyaarnan ah iniyo wala kordhiyan deegaansho sidiyo aaminsiin aadan mayow cali iyo weliba xuseen taakow إذا ما صدرت والكست هو سوق بالعوضان بيسك وبالعوضان مربه هذا الأجر ده العورضي يو تجابيا أو ما يحرف ضوش يو كشقي صدهان مركني ورشد لصوبي ما كير انتهى دقالها يو سكو حرنانت يو مالقشي ما ينبهني مركني دولدك دولدك عاوذة ما ينبهني إن ميل رايح هذا عالمك عاويا oo meel raayis shatiidi walaayna tulshada ku fado dawladdu ku caawida may kale lanku baahan bangiida oo kale in statement iyo lanku baahdo lagu yaab taas oo kuma baahdaas ah caawimaad in iyo ku helaan meel raayis maamulka koonfur galbeed iyo dawladda federaalka intaba marka ama bangiga adduunka ma samay buu hay'adda beesada adduunka marka taas ma baahanyiin marka in iskaaladan dhaqaale iyo helaan marka mafruud in
haay er kora ay buu yacni may qayb ku kiciyaa meel raayis haddii deegaanka dawlad ku jarta dowladdaas dowladdaasna maybo yacni dhaqaala mis maybo anshuur aan helna jiritaanka keisha mis dowlad wanaaga keisha maybo yacni bulshada naftirjo ma dareemayaan bulshada mis qofka ganacsiga ee dhalinyarada ee may dareemay maybo yacni dowladda iyo wanaaje markiisu markaasayta anshuurru ku qaado anshuurtina markaas deegaanka laha kasiinagow saasoo kale yacni asqarti iyo dadka markaasayti ama meelo maybo adeega bulshada oo kale sida isbitaalo oo kale iyo lakasuubiyow asqartun oo may laraay adeega bulshada hayan oo kale masheeraad iyo lakaweelow intaas mayba kumid ataa may laraayso kobaca dhaqaalaha iyo ugu dambeyntii aadan mayow iyo xuseen taakow waliba iyo fariin ka eedin horumarinta dhaqaalo yondirana dhalinyarada ku nool deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo fariintaynka damboyta maybo si guud deegaanadan koonfur galbeed way way indiray maybo yacni dhalinyarada roogta qof kasta maybo inuu is isla qaama si markaas nolola titis iyo tan bulshadu olan ku bedeli lahaay intuusan kaha qof kastana may rajeeyin may la raayo danta guud ku shaqeey danta guud hadeed ku shaqeeyas danta gaarka iyaba isku kuhees marka dhammaanteen way lahaa may la raayo meel kasta la rooga dhalinyarada isku duubnaa muujidoy xataa mayba her kore may la raayo dhalinyarada hadda isku duumangeek wal kastiisa uu bii koran walwalba na awoodan salimada may fadaynan dhalinyarada ka dardaaram inay xirfado bardaan tulshaba unkufaan qofa markaas jaamacada dhama kale baagamuunta hakale just an sugduway baagamuuntanimo hal abuurna kooy meel raayis haddii hataa farsha faryaamo aad kasaas faryaamo baroy haddii sharkan macnaa shamee qofka hadiisa walbarada ma shaqayso macnaa shamee marka dhalinyaradan may fadaan qofka shaatag cadaysada dhatihirida marka may fadayn diyaarle saarnaado iyo fadida macnaa shana saas mee walaala ka fikiro may bua ada may lata may hakay korre may dhaqaale suubidi walaanka muhiimsan may haka galahay walaanka muhiimsan taasu dhalinyarada may laga shaqada may baan ku xishootan